barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha februarina waa toddobaatansanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo jamaal axmed cismaan
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah
siddeed iyo toban jirka markuu guursado uu leeyahay xilligii inuu jaamacad galo ama hay schoolkiisa u dhameeyey ka bacda uu jaamacad galo ay ahayd hadduu guursado waxaa ku adkaanaysa inuu maaray qoyska
guurka degdegaahi iyo saamaynta uu ku yeesho waxbarashada dhallinyarada dhinacii heesaha ayaan barnaamijkeenna duhurnimo ee maanta ka maqnayn
aynu dababgallo dalkii aan lahayn diqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
waa tahaye heestaasi barnaamijkayaad kaga bogan doontaan sidoo kale xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xabadjoojin ayaa ka bilaabatay syriya iyadoo ku dhowaad boqol kooxood ay sheegeen inay ka go'an tahay in ay la socdaan dhammaynta colaadda syriya xabadjoojinta ayaa garwadeen waxaa ka ahaa maraykanka iyo ruushka waxaana ay dhaqan gashay saqdhexe xalay xilliga magaalada dimishik dalada mucaaradka syriya iyo guddiga sare ee wadaxaajuodyada qaabilsan ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in iyo sagaashaniyo kooxood ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan xabajoojinta xabajoojintaasi ayaan si kastaba ahaatee ku lug lahayn kooxda isis iyo garabka alqaacida syriya ee alnusra
saraakiisha bariga afghanistan ayaa sheegay in qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey uu dilay ugu yaraan saddex iyo toban qof una dhaawacay dad ka badan afartan kale qaraxan ayaa ka dhacay gobolka kunaar oo u dhow xadka dalka bakistan qofkii qaraxa fuliyey ayaa soo kaxaystay mooto amaba dhuguuley isagoo isku qarxiyey xafiiska guddoomiyaha gobolka hortiisa dadka dhintay waxaa ka mid a hogaamiye ka tirsan qabiilo ka soo horjeeda ururka taalibaan hogaamiyahaas oo magaciisa lagu sheegay maalik khan jan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa kaga imaanaysa magaalada washington guurka degdegaahi iyo saamaynta uu ku yeesho waxbarashada ayaa dood maalmihii dambe laga dhex dareemayay bulshada waxaana wiilasha iyo gabdhaha ay ka haraan waxbarashada markuu yimaado guurka waa qaarkoode waxaa jira gabdho aan badnin oo kusii adkaysta waxbarashadooda qodobkaas ayaan ku eegi doonaa doodda madasha dhallinyarada ee toddobaadkan barnaamijka waxaa ka qaybgalaya cabdinuur axmed cabdinuur axmed ifraax cali sheikh zahra macalin muxuudiin iyo maxamed cabdilaahi xaajoor dhammaantooda ah arday dhigata jaamacadaha waxaana ku horeynaya cabdinuur waxaa dhallinyaradaasi dooda u qaybinaya cabdiqaadir maxamed cabdulle oo v o a magaalada muqdisho ga soo hadla
dhibaato waayadan soo wajahday ee dhallinyaradeennada soomdhahyarta ee dhallinyarada soo wajahday wuxuu kule dhibaato aad iyo aad u bilaaran xagga ee waxbarashada tusaale ahaan ninka aan siddeed iyo toban jirka markuu guursado uuna yahay xilligii inuu jaamacad galo ama hay schoolkiisa u dhameeyey ka bacda uu jaamacad galo ay ahayd hadduu guursado waxaa ku adkaanaysa inuu maareeyo qoyska dhaqaale ahaan inuu u maareeyo ama fikrad ahaan inuu u maareeyo waa ku adkaanaya sidaas ayada waxaa ku imaadaysa inuu inuu waxbarashada uu ka dhaca ay imaanayso marka noloshana ay ku adkaato ugu dambayn sidaa darteed uu qoyska burbura ay imaanaysa marka gabdhahana sidoo ifraax caali sheekh guurka degdega marka laga hadlayo gaar ahaan gabdhaha dawa matalaysaa iyo saamayn teeleg buu ku yeeshaa waxbarashadeena guurka degdegee wax badan saamayn badan oo ku yeeshaa gabdhaha sida aan aaminsana ama in badan aan arkayba ani ahaanteeda ama experience aan u leeyahay gabadha markii ay guursato laga yaabo inay guursato ayadoo markaas waxbarashadeeda ay bilow tahay caqabado fara badan inay markaas hor istaagaan inay laba mas-uuliyad isku qaadi weyso reerkii iyo waxbarashadii oo ayadana mas-uuliyad kale ah caqabadaha way iska badan yihiin macquul inay ama waxbarashadaas ka harto ama reerkeeda uu burburo labadaas sababay la kulmi kartaa
maxamed xaaji dabcan ifraaxa waxay leedahay labada inaad ku keenta adkaanayso cabdinuurna kama foga marka maxay tahay sababta keentinta badan in isku wada waayaan bismi illahi raxmaan raxiim sidiisuba horta guur waa khayr laakiin marka laga eego ardayda wax baranayso ani maba qababa jaamacada iyo in laga fiirsado ardayda qaar ayagoo dugsiyada dhexe ay guursadaan in la guursado horta waa wax fiican oo ummadda iyo shakhsiga guursanayaba sharciyan iyo akhlaaqiyan iyo diiniyan u fiican iyo caafimaad ahaan laakiin markay timaado waxbarasho waa nolol laba qofood oo midowday u baahan wakti si wada jira loo qaato iyo nolol oo indimaaj ah oo laba qofood la mideenaayo marka waxay u baahan tahay wakhti badan oo la geliyo oo labada qofood ay wada qaadato si noloshoodu isku fahmaan baahidoodii isku soo guursadeenna ay u qanciyaan marka isla markaasna isla saacaddaasna waxaa jirta baahidii kale oo u baahnayd assignmentiskii cashiradii duruustii in laga xaadiro fiidkii habeen horete subaxii inta eerley la kaco waxbarashadii la tago marka problemay noqonaysaa problemay noqonaysaa gabadhii naftirkeeda markay guursato waxaa laga yaabaa xanuuno iyo caajis iyo wax inay la soo kulmaan marka sideedaba xoogaa culays ku noqonaysaa laakiin waa laysku wadi karaa oo way fiican tahay in ardayda iyo dhallinyarada iyo kulli in la guursado
saare macalin xudiin waxbaad barataa dabcan weli maadan guursan laakiin ma laga yaabaa in saamayn ay leedahay oo aad qabto walaacaas saaxiibada qaar qabaan hal qaarna leeyihiin waa laisku wadi karaa
bismillaahi raxmaan raxiim horta guurku waa wax khayr ah oo wanaagsan laakiin markii lagu jiro in educational situation waa too responsible cannot fulfill at the same time so waxay la tahay marka aniga in la guursado iyadoo wax la baranaayo at the early age is totally wrong because gabadha waxay wajahaysaa dhibaatooyin fara badan sigmooninka markii pregnancy ay noqoto during deliveryga so waxa waaye it cannot be possible in my point of view
ifraax cali sheekh tusaale wanaagsanaa tahay hooyaad tahay waxbaad barataa waad isku xalisaa wax badana kama duwani dabcan inaad ka horaysamaan dadka asaagaaga marka sidee bay kugu suura gashay tusaale u noqon kartaa dadkan
waa mahadsantahay ana cabdiqaadir waa run tusaalena waa noqon karaa anigoo wax baranaya misena hooyo ah haddana aan labadii mas-uuliyad isku qaadin laakiin istoo difficult waxaana ka bixi kara qof strong ah aad u adag haddana heesto dhiirogelin marka hore waa inaa haysataa support ama ha ahaado ninkaaga ama ha ahaado waalidkaaga so alxamdulilah ani garbaa haystaa hooyaday ahaato ninkayga ha ahaada alxamdulilah anoo hooyan waxbaa baranaya laakiin waxay u baahan tahay qof ka bixi karo qof walbana inuu ka bixi karo ma aaminsanani ilaa iyo dadka qaar ma ahani
maxamed si lamida waxbaad barataa reerna waad xalisaa aabbaad u tahay marka maxay yihiin caqabadaha ku wajahaday
nihow ilaaha mahad iska leh aabbaan ahay oo reeraan leeyahay haddana wax waan bartaa waxaa iisii dheer haddana waan shaqeeyaa marka waa saddex arrimood oo mid walba culayskiisa leeyahay laakiin haddana isfududeeya ayaga sababta markaa shaqayso oo reerkaada aad dabaraysid waxbarashadaada aad dabaraysid waxay little bit ka fudud tahay oo comfortable ay ka tahay markaa reer leedahay oo guriga liid aa u tahay hoggaan aa u tahay reer dhan ardayna aad tahay aadan shaqaynin markaasi dhib badan tahay laakiin markan oo kale waa waxyaabo badanaa isku xalli kartaa oo waxay ku xihan tahay inta ugu badan oo juhdi iyo dadaal adiga aa gelisid waxbarashadaada iyo qoyskaaga inaad noloshooda ka fikirto oo wakhti aad siiso shaqadaadana wakhti aad siiso marka ma aha nin lugaha isku kor saaran yihiin oo raaxaysanayo waa shaqa lagaa rabaa adduunyadan wax loo joogaa intaasa marka waxay ku xihan tahay xaaladda noloshaada iyo shakhsiyan wadciga aa ku sugan tahay inaad hoolahaas isku fuliso oo mas-uuliyadaas aa wada qaado dadka qaar waa ku adag tahay oo duruufo jiro oo shaqo la'aan ama waalidkii iyadoo lala nool yahay waxyaabo badan badan laakiin aan mar walbo iyo mar walba waxaan dhiirigeliyaa oo aan u adfodkeed gareeyaa dhallinyaradana wakhti hore inay guursadaan gabdhahana wakhti hore la guursado gurigana la dhiirigeliyo waxbarashadana aan laga harin leystaageero leesaborti gareeyo si ummaddan ee u noqoto ummad dhinac walba saliimka ahoo ka nabad qabta
cabdi nuur axmed waxaad ka badbaadday wax la yidhahda fashilka ku yimaado dhallinyarada waxbaratay haddana guursada aabbaad tahay waxbaad barataa marka si si dhallinyaradaas aan fariin ugu helno ay kaga badbaadi karaan maxaad nooga sheegi karaysaa haababka ku badbaadda
cabdicadrow aad baad u mahadsan tahay dhabtii qoyska horta waa wax aad iyo aad u muhiim ah in la maariyana waxay u baahan tahay mas-uuliyad aad u culays badan ay u baahan tahay adigoo yar haddii aad reer aad yeelatana waxaa waaye waxay u badan tahay yani waa challenge aad u adeeg badan caqabad aad u adeeg badan dabcan adoo haddana heer waxbarasho ku jiro inaad qoyska maarayso way adeeg badan tahay laakiin waxay ku xiran tahay ragnimada ade shakhsi ahaan aad muujiso oo soo bandhigta ay ku xiran tahay iyo sidaad qoyska aad maaragta aad ula shaqayso xaaskaad ay kuula shaqaynaysa ama dadka agagaarkaada jooga sida waalidka xaaska adiga aad qabto waxbarashada ku joojisa markaad guursato soomaa may dabcan waa ka joojiyey heerka sare laakiinse waxay dhammaysay high school ay dhammaysay maxaad uga joojisay halka caqabada ka jirtaa meeshaas markaad guursatay adiga waxbarashadaas sii wado iyada maxaad ugu diidda waxaan ugu joojiyay xaaskayga carruur badan ay leedahay oo aad u fara badan sidaa darteed waxaan arkay haddii aniga aan reerkaan ka maqanay oo ama aan shaqo ku maqanay ama waxbarasho ku maqanahay ayadana ay sidoo kale ay ka baxdo waxay noqonaysaa inay ilmihii ilaahay una siiyo oo yani giftiga ahaa inay dayacmayaan sidaa darteed waxaan go'aansaday in ay iyada guriga joogto dabcan anigana aan qoyskana u shaqeeya ana wax barto dabcan waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in aan waxbarashadeed hor u sii wado markaan aniga jaamacadayda hadda aan dhammaysto wax yar iga fududahay marka sidaasaan ugu badbaaday sahro walaaca gaarka adigu ku haysta muxuu yahay mar haddii cabdinuur iyo maxamed iyo ifraax ay nolosha maareeyaan waxna bartaan oo weliba ay galaas kula dhigtaan adiga maxaad adigu guurka uga baqaysaa soo soo inaad isku wadi karto kaagama soo baxaysa meeshan
It's big, it's big result for me Cabdinuur sida uu sheegayo haddii aan guursado uu ninkayga sida Cabdinuur oo kale uu noqdo aniga oo yacna expectation badan leh inaan nolosha heerka gaaro aan rabo waxbarashadeedina ninkaygana uu leeyahay yacna maxay ahayd waxbarashada ma sii wadi kartid si jooji lay dhihin amba ay saas ayna u dhicin anna xaq aanan gelin anna xaq aanan gelin because ninkaaga amarkiisa haddaa diidin diinteena islaamka waxayna faraysaa inaan ninkeena amarkiisa qaadano and he's right caruurta yar oo guriga noo joogta haddii ay dayacmaan waa wax khatar because waa ammaano adiga lagu dhiibtay waana waajib ku saaran inaad ka taxadirto so aniga waxaa ila tahay gabadha maadaama ay haysato time aad u fara badan waxbarashadeeda marka hore meelha iska soo saarto oo qof waxbarato oo independence women ah oo noqoto ilmaheeda heergaasiin karto marka ay gaarto kadib inay guursato
maxaa kuu diidaya inaad sida ifraax noqoto maxay taa culaad ka haysto waxbay barataa caruur bay leedahay reer bay maamushaa guul bayna taagantaa maanta marka soo adigu kuma xirna inaad odagaaga xallin karto maad odagaaga la hadasha xallin karto maarayn karto qof wax bartaa tahay
may aniga markii aan waxbarashada bilaabayaba go'aan waxaan iska gaaray markaan waxbarashada dhammaysto kadib inaan aftermarriage sameeyo everyone wuxuu leeyahay yacnaa jadwal u degsan lifeka uu inuu ka gaaro heer ani first prioritigayga waxay ii tahay inaan waxbarashadeeda dhammaysto then aftermarriage
okay ani waxaan kusoo gabagabeyn lahaa guurka sidiisaba waa kheyr alxamdulilah maanta aniga caruur waan haystaa weliba igu filan ilaahay uu isiiye haddana waxaan bartaa sida aan kuu sheegan waxbarashada garabay u baahan tahay hadduusan qofka ogeyn inuusan garab helaynin kuma dhiiran karo inuu wax barta reerna u dhaqo dabcan caruuraa meesha taalo mas-uuliyad weyn waaye shaygaagaa meesha joogo mas-uuliyad inteeda la eg waaye so haddii aadan haysan dhiirogelin ma sii wadi kartid ani waxaad igu dhiirigelinaya inaan wax bartan waxay tahay garab weyn aan haysto alxamdulilah ilaaha mahaddas kale waalidkeega iyo seygeyga inta
maxamed dhaliisha ay inta badan qabaan gabdhaha waxbartay ifraa ay ka mid tahay sahro adinkibaa u oggolayn inaad gabdhihii u oggolaataan waxbarasho sii wataan laga yaabo reerkaaga inaad maanta waxbarashada ka joojisa ama aysan waxbaranba ay guriga joogto marka soo mid ka mida culaysada qayb ka midtihiin
horta waa arrintaas sahre ka dhawaajisay waa jirta inta badan gabdhaha markii la guursado waxaa la yidhaahdaa hadday shaqay jirtana shaqada jooji hadday waxbaro jirtana waxbarashada jooji iyo guriga joog waxa dhahayana waa ragga Een, ragga markay saas dhahayaanna een, ma- kama aha xaasidnimo iyo inay gabadha xasdayaan Ee, waxay ka tahay mas-uuliyadda guriga iyo gabadhiyo cawraha in in in in in aysan suuqa sii joogin iyadoo oo oo saygeedii uu taagan yahay marka Een, een, een, inta badan gabdhaha een, shareecada islaamku waxay qabtaa een, in ay guryaha ku ekaadaan oo oo- oo bannaanka aysan u bixin Een, ha- waxa bartaana lama diidano Een, laakiin ilaa xad intaba markay wax barato waxaa loo baahan yahay mas-uuliyadda ninkeeda Een, een, een, xad xad ee gabadhu wax akhri taqaano qori taqaano maya totally sideedaba een, een, gabadhu een, guri kama bixi karto ilaa iyadoosan muxrim la socon marka xataa sometimes marka jaamacadaha ay soo aadayaan gabdhaha waa waa waa in la keenaa laga soo doonaa la celiyaa Een, hadhowna soojadaadu markay noqoto ugu yaraan een, een, inay gurigeeda ku ekaataa oo reerkeedii iyo iyo iyo xeradii ay ku nooleed dhexdeeda ay ku ekaataa yaa muhiima marka inta badan ragga ragga wax duudka ka riixaya.
cabdimir ma la qabtaa fikirkan maxamed lee gabadhule ballaanka aadamaaam Een, dabcan tan ayada aniga waa ka hor imaasanaysaa habkay een, maxamed een, een, waxaan aan marnaba aan yani aysan iga suurtagelin shakhsi ahaan anigoo ah aabba aar- ah- ah- family ah inaan xaaskayga yani een, aan maaragta caqabadeeyo ama aan nolosheeda dhammaan aan cadaadi saaro dabcan aad baan ugu yani maadaama diinteennada ay ogoshahay dadka haweenka maxram la'aan inaysan bannaanka aadin balse een, inaan si extreme aha ama aan uga adkeeyo qofka ha ahaa xagajirnimo aan uga adkeeyo xoogaa dabcan ilama qurux badna gabadha waxay leedahay eh, fursad ay ehelkeeda ku aado fursad ay da- dabcan ay ku waxbaranto socialization ama bulsho dhexgal inay leedahay aad u ogolaato adiga laftirkaada waxaa lagaa rabaa aas- aabba ahaan ama madaxa qoyska inaad ku caawiso xataa waxyaabaha si ay maskaxdeeda u furanto because qofka haddii aad guriga aad ku ay noqoto maskaxdeeda xataa qofka ma korayo ma korayo sidaa darteed qofka waxaa lagaa rabaa inaad nolosheeda inaad furfurtid oo si ay bulshada qayb ugu qaadato waa wax muhiim oo nolosha eh, en- en ku wanaagsan dabcan qoys ahaanna en- saaraye maxamed waad maqlaysaa doodiisa iyo meeshuu ka taagan yahay dooda guud ahaanba
I don't know when it comes in haweenka diinta strong ee noqotaa Een, maxamed absolutely ma ku raacsani waxyaabaha uu sheegayo Een, haddii ay noqotona een, in gabdhaha guriga lagu soo celiyo basically in laga soo bilaabo waxay noqonaysaa aasaaska Een, hadda in soomaaliya marka aan fiirino een, boqolkiiba siddeetan guryahooda waxaa shida hooyo waxaa shida guryahooda hooyo boqolkiiba siddeetan Een, hooyaana soo korisay Een, hooyaa waxay noo istaagtay qoraxda iyadoo dhar wareejinayso iyadoo dukaan gadayso so instead la dhihi lahaa markii iskuul markii jaamacadda amba iskuulka ay soo aadayso een, ha la garab socdo oo ha la ilaaliyo maxaa loogu ogolaado hooyadaas miskiinta inay qoraxda istaagto when it comes lecture i don't know when it comes lecture diinti strong ay noqotaa markii oo loo fiiriyo dhanka ha ahaato ha ahaato political participation ha ahaato economic participation Disa- ha- disappointed waxay ka noqdaan dhankaas een, in soomaaliya so haddii la dhahaayaba haweenka ha la xadido waxay la tahay gabadha ayada gadaysa gabadha dharka bannaanka la taaganba waxay leedahay walaal waxay leedahay een, nin waxay leedahay wiilal ha ka nasiyaan oo guryaha guriga inay joogto ha loo ogolaado but don't force it when it comes lecture in diinti strong laga dhiga ma fiicno
maxamed marka noloshoosa laga hadlayo hooyadu shidaalay gadaa wadada qarkeeday fadhidaa iyadoo sideed bilahay tuba jiidaa shidaala laakiin markay timaadeen wax kula bartay garaaska timaada ma ogolid markaad nodo ogoshaa marka sida sahra way ku weydiinaysa su qabanaysaa Een, een, cabdiqaadir soo dhowow Een, een, aniga markaan dhahayo dumarka guryaha ku ekaadaanin een, ma aha inaan lugaha ka xidhayo katiyaanid intaan lugaha u xidho ama aan een, noloshooda caqabad ku ahay Een, dumarku waa waa waa waa waa waa waa wax ay diinta protect garaysay oo oo sharaf loo yeelay oo qiime ay leeyihiin in gurigooda loogu adeego ee diinta nafarayso Een, waxaana qasab ah markii gabar ay kula dhalatay ama weligeedii aad tahay oo aa qabta ama adiga aa dhashay mar walba waxaa qasaba inay meel adiga aa ku og tahay ay mar walba ku sugan tahay nolosheeda aa ka warqabtid waxyaabo wax kasta ay u baahan tahayna oo ninka uu qabtay iyada oo loo sarfigareeyo oo khaadim loo noqdo sida diinteenu ee faransa adiga caruurtaada ma u diraysaa iskuullada gaar ahaan gabdhaha waha dugsiyada waa loo diraya waxaa baranayaan kulli nolosha dhan qayb ay ka qaadanayaan See rabtaa u- La- la- laakiin mar haddaad laakiin- faraxaysa har u degan tahay seed gabdhaha ugu geynaysaa een, gabdhuhu intay yaryar yihiin iskuulka la geynaa way baranayaan een, een, een, een, een, wa- caq- diinta la barayaa sharcigaa la barayaa nolosha maadiga caadiga cilmigaa la barayaa luqadaha la barayaa waxaasoo dhan way baranayaan laakiin maalintii gabadha guur gaarto ninka guursaday gurigiisa ku ekaanaysaa ifraaxay
And Mohammed waa mahadsanyahay walaalkay laakiin I'm totally against with him aad aan uga soo horjeedaa arrintiisa In gabadha horta inta yartahay in wax la baro Soomaaliya xaalado badan ay soo martay duruufo adag anigaan hadda kula hadlaayo heer waxbarashada waxaan ku bilaabay anigoo qof weyn ah caruurna haysto secondary ka baxay In- intii aan yaraa fursad uma helin inaan wax barto cause of duruufo jiray oo waddankana ka jiray so haddii ay duruufta keentay maanta inay gabdhihii ayagu yar sharciga la bari waayo diinta la bari waayo maxaa hadda diidaya in la baro fursaddii loo helay oo ilaahay keenay tan labaad maxaa diidaya ninkinoo jaamacadda gabadha keeno baybas ha ku keeno bl ha soo saaro haa haddii ayba taagan tahay muxuram ay u baahan tahay gabadha wuu keeni karaa xaaskiisa daacadda wuuna ka wadi karaa sno big deal wax weyn ma aha wax weyn ma aha ma fahante so ani waxaan leeyahay gabdhaha ha la siiyo fursad ay wax ku bartaan gabar wax barato waa bulsho wax barata at least hadday wax ku qabsan karin xataa gabadha ilmaheeda wax u qabanaysaa ilmaheeda wax baraysaa maanta homework la soo siiyo cunugaaga waa ugu shaqayn kartaa haddaa qof wax taqaana tahay diin ha ahaato maadi ha ahaato labada dhinac waa inay ka dhisan tahay gabadha xaqeena u leedahay
gebagabadii cabdinuur ee, dabcan waxbarashada guuldaraa timaado ma- ma lama dhammaysto waxaa u badan gabdhaha inta badan sababtana raggii waxbartay qaarkooda laga yaaba inay gabdhihii cadaadiyaan sida saaxiibada qaar ay ku doodeen marka xalku muxuu noqon karaa si ay ay fursad u helaan gabdhihii jaamacadaha dhigana ma u dhammaystaan waayo mar walba guur yimaado waxbarashada way ka helaan marka xalku muxuu kala yahay een cabdiqaadir waad mahadsantahay mar walba waxaan taageerayaa hadalladi- hadalkii walaashay een, een, een, ee fraax ayaan taageerayaa Een, gabadha ee, mar haddii wax la baro waxaa waaye qaran wax bartay Ee, dabcan waxaad dareemaysaa aabba hadday aad tahay caruurta adiga aad dhashay waxaa kaaga hoosaysa mar walba ka har- ka- ee, ka warqaba hooyada marka hooyada haddii aad ku kaalmaysa inay wax barato waxay noqonaysaa gurigaada in aqoonta laftirkeeda ay ka bilaabato oo duruusta ay bannaan ku soo qaateen inay ugu celiso oo maxaan ku dhaha caafimaadkooda ay dhowraan oo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o eda magaalada muqdisho oo deedaasi dhex dhigay cabdinuur waa cabdi nuur axmed ifraax cali sheekh sahra macalin muxiidiin iyo maxamed cabdulaahi xaaje oo ka waramayey guurka horaanta loo guursado inuu dhib keenaya in kale halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha
haddii aynu ka horrayno dhegaystayaal waxaa la dheeli doonaa goordhow kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska kooxuhuna waxay isku arki doonaan naadiga westham united ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga sunderland halka leicester city oo horyaalka hogaaminaysa ay la ciyaari doonto naadiga norwich city chelseana waxay u socdaali doontaa southampton stark city iyo aston villa ayaa ballansay sidoo kale watford iyo kooxda a f c barnmouth ayaa kulan dheeli doona crystal palace ayaa u socdaali doonta naadiga west bromwich albion horyaalka naadiga leicester city ayaa hogaaminaysa oo kulan oo ciyaarta waxay leedahay saddex iyo konton dhibcood tottenham hotspurna waxay leedahay koo iyo konton dhibcood arsenal koo iyo konton dhibcood ayaa iska leedahay sidoo kale manchester city oo afraad ah waxay leedahay toddoba iyo afartan dhibcood hoos waxaa ku jira newcastle united oo afar iyo labaatan dhibc iska leh sunderland oo saddex iyo labaatan dhibcood iska leh iyo aston villa oo lix iyo toban dhibcood iska leh beri horyaalkaasi kulan xiiso badan waxa uu yahay manchester united iyo arsenal hase yeeshee barnaamijka faaqidada ciyaaraha beri ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale horyaalka dalka spain waxaa la dheeli doonaa kulamo xiiso badan maanta iyadoo shalayse la ciyaaray kulan eber iyo las balmas oo wada ciyaaray gool iyo waxbaa naadiga las balmas oo martiheeda ayaa ku awdurnaatay waxaa la dheeli doonaa kulanka xiisaha badan ee maanta dhici doona wuxuu yahay kulanka eh, ka dhici doona magaalada madrid ee caasimada dalka spain ee la yidhaahdo real madrid iyo atletico madrid ay isku fooda isku dari doonaan halkaas oo labada kooxood hadda ay labaad iyo saddexaad ku kala jiraan waxaana koox kasta ay doonaysaa in ay ka badiso kooxda kale si ay barcelona horyaalka hogaaminaysa ugu sii dabadhawaato sidoo kale waxaa la heli doonaa khitaave iyo saltavigo sporting gijon iyo sbanyol ayaa wada ciyaari doona real batis waxay la ciyaari doontaa naadiga raya vayacano real sociedad malaga ayaa dheeli doona horyaalka barcelona ee hogaaminaysa shan labaatan kulan ciyaarta waxay leedahay lixdan iyo saddex dhibcood atletico madridna shan iyo konton dhibcood ee iska leedahay real madridna afar iyo konton dhibcood ee iska leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaa aynu joogto aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo ciyaarahaasi inala socotinaya haatana dhinacii kaalmaha sugaanta ayaenu gelaynaa waa heestii dalxiis iyo fanaaniinta dalmaryare iyo raxma rose
dooqaygiyay taandoortay in dumar kala baxaa dooqaygiyay taandoortay in dumar kala baxaa dar aleada dejiyo qalbiga dawo noqdee dar aleada dejiyo qalbiga dawo noqdee aynu dababgalo dalkii aan lahayn dikhiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
aynu dadab galno dalkii aan lahayn desoriyo camuud daamiyo barbara markaysa tagnee deeqa inake aynu dababgalo dalkii aan lahayn dikhiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
dalxiisu baxne dalmarinakeen aynu dadab galno dalkii aan lahayn desoriyo camuud daamiyo barbara hargaysa tagnee deeqa inake intaanu daalayn dibadiyo dalkaba dabjidgu noqdaa
kan ku daagsado oo daadii nafto marlaha u daraa
intaanu daalayn dibadiyo dalkaba dabjidgu noqdaa kan ku daagsado oo daadii nafto marlaha u daraa
dar alleeada deganoo wadnaa ugu daabacee darale darale adaan heestaasi dalxiis iyo fanaaniinta reer minneapolis dalmaryar iyo raxmi rose waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijka duhurnimo intaynu afarta dib u kulmi doono anigu waa maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo duhurnimo wanaagsan deganoo wadnaa ugu daabacee darale darale adaan ragga door ka jira daacadku noqdeen
This program has come to you from the Voice of America, Washington.